إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah weerar madaafiic ah ayaa lagu qaaday saldhig ciidamada dowladda federaalk oo ku leeyihiin degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud faahfaahinno ayaa laga helayaa dagaal xalay degmada aadan yabaal ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka gaari cabdibilo ah oo ay wateen askar ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa mootobajaaj ku jiiray magaalada muqdisho iyadoona ay shilkaas ku dhinteen tiro askar ah ku dhowaad toban ka mida ciidamada shisheeye ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo lagula eegtay gobolka shabeellada hoose caalim la dhashay ah sheekh ayman adawaahiri ayaa ku geeriyooday xabsiyada dalka masar odayaasha iyo waxgaradka degmada saakow ayaa soo dhoweeyey howlgalkii lagu leeyay saraakiishii u dhashay imaaraadka carabta ehelada gabadhii dhowaan lagu gubay magaalada muqdisho ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay marin habaabinayso kiiska gabadhooda gacan ku dhiiglihiina la doonayo in la fakiyo ciidamo ka tirsan maamulka puntland ayaa gadood sameeyey ayagoo ka cabanaya mushaar la-aan soo wajahday دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran weerar madaafiic ah ayaa lagu qaaday saldhig ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ay ku leeyihiin degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tiro madaafiica ku garaacay saldhig ciidamadaas oo ay kaga sugnaayeen degmada ceeldheer waxaana jira khasaare kala duwan oo soo gaaray askartii lagu weeraray madaafiicda faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal xalay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka mahad cubed ayaa faahfaahinaya dagaalkan oo u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ayaa xalay ka dhacay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalka ayaa socday in muddo ah waxaana la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan qof goobjooge ah oo la soo xiriiray idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa inoo sheegay in labada ciidan ee dagaalku dhex maray ay kala ahaayeen ciidamo uu u taliyo saniy cabdulle oo ah sarkaal ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa loo yaqaan boolis militario oo degmada wada joogay dagaalka ayaa ka dhashay khilaaf soo kala dhex galay labada ciidan oo salka ku haya nin ka tirsan mooryaanta macawisleyda oo qorigiisa laga qaatay habeen hore xog aan helnay waxay sheegaysaa in askarta dowladda federaalka ee xalay ku wada dagaalamay gudaha degmada aadan yabaal ay iska dhaawaceen ilaa shan askari oo labada dhinac ah waxayna sidoo kale dhaawaceen qof shacab ah qofka rayadka ah ee ay dhaawaca u geysteen ayaa ah haweenay ka mid ah dadka u dhashay degmada waxayna xabaddu kaga dhacday jilibka dhaawacyada qaar ee askarta dowladda federaalka iyo qofkii shacabka ahaa ayaa la sheegay in isla xalayba loo qaaday magaalada muqdisho dhowaan ay ahayd markii ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ay sidan oo kale ugu dagaalameen gudaha degmada aadan yabaal gaari cabdibilo ah oo ay wateen askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa mootobajaaj ku jiiray magaalada muqdisho iyadoona shilkaasi ay ku dhimatay tiro askar ah cabdifataax faarax ayaa ka warramaya wixii ka dambeeyey weerarkii nafurnimada ah ee lagu beegsaday xerada goordon ay ku sugnaayeen saraakiil imaaraada iyo kuwa soomaaliya ayaa waxaa cabsi soo food saartay askarta booliis militaar oo imaaraadku tababartay askartan ay dowladda federaalka ay ku wareejisay amniga caasimadda ayaa argagax ka qaaday weerarkii iyo dareenkii bulshada soomaaliyeed ku bogaadiyeen howlgalkii najaxay iyagoona waddooyinka muqdisho xawli ku marsiya gawaarida dagaalku ay caasimadda ku dhex wataan waxa ayna qoriga cabdibilaha saarani ku furtaan waddooyinka jaamka ah haddaba gaari cabdibilaha ay wateen askartan oo si xawli ah ku marayay xaafadda soos degmada helowaa ee magaalada muqdisho ayaa waxaa dhacay in gaarigu rogmado gaariga rogmaday askartii saarna ayaa waxay noqdeen kuwa dhaawacma iyo kuwa dhinta faahfaahino laga helayo ayaa sheegaya in laba askari oo ka tirsan kuwa booliis militaar oo ay ku dhinteen goobta kadib markii uu la rogmaday gaari nuuca dagaalku ay la socdeen iyagoona lasoo warinayo inuu jiro dhaawac askar kale sidoo kale waxaa jira inay halkaasi ku dhaawacantay haweenay waddada socotay si kastaba askarta dowladda federaalk ayaa marka ay marayaan waddooyinka waxay ku maraan si xawli ah iyagoona mararka qaar toogashooyin u geysta qof walboo ka soo agdhowaada gaariga sidoo kale waxay dadka ku argagax geliyaan qoriga dheshiika ee saaran gaariga iyagoo ku furta waddooyinka jaamka iyo kuwa aan jaamka ahayn si ay u argagax geliyaan dadka waddada maraya ku dhowaad toban ka tirsan ciidamada shisheeye ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo lagula beegsaday gobolka shabeellada hoose waxaa faahfaahinaya maxamed muudey ugu yaraan lix askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye ayaa ku nafwaayey laba kalena waa ku dhaawacmeen qaraxyo shalay ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada danow iyo golweyn ee gobolka shabeellada hoose xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarxani oo laba gaari nooca taawa ah ku gubteen ciidamada dhimashada iyo dhaawaca noqday gaadiidkana laga gubay ayaa qayb ka ahaa kolonyo ciidamada shisheeye ah oo sahay u waday askarta uganda ee ku go-doonsan xere ku taala magaalada buulomareer horay jidkan qaraxyada khasaaraha sababay ay ka dhaceen ciidamada shisheeye waxaa marar kala duwan lagula beegsaday weeraro toos ah iyo qaraxyo intaba waxaana ku dhintay ciidamo halka kuwa kale ku dhaawacmeen gaadiid badanna waa laga gubay caalim la dhashay asheekh ayman adawaahiri ayaa ku geeriyooday xabsiyada dalka masar salmaan axmed ayaa ka waramaya
رحل الكريم عن العيون والغار فالعين تذرف دمعها كسحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا
aad baad u mahadsan tahay waxaa waddanka masar ku geeriyooday allah u naxariistee moxamed bin moxamed bin rabiic addawaahiri oo ah da'da ka yar asheykh ayman addawaahiri hogaamiyaha guud ee mujaahidiinta alqaacida sheekhan lagu magacaabo moxamed ayaa ahaa mid ka mid a ducaadda muslimiinta ee caanka ka ah caalamka islaamka si gaar ah waddanka masar in badan oo ka mid a noloshiisana ee ku qaatay jeelasha iyo xabsiyada dadka ducaadda iyo muslimiinta lagu dhibaateeyo ee ka furan ee waddanka masar ee sanadihii u dambeeyena xabsi daas ayuu ku jiray sheekha wuxuu ku dhex dhintay gudaha xabsiyada waddanka masar halkaasoo xaalad caafimaad darre ay ku haysatay muddooyinkii u dambeeyey inkastoo faahfaahin rasmi ah aan laga helin waxaana geeridiisa iclaamiyey ee rag aad uga agdhow ee sheekha iyo qoyskiisa oo isticmaala baraha internetka sheekh moxamed adawaahiri waxaa xusid mudan inuu yahay da'da ka yar sheekh ayman adawaahiri waxaana sheekhu sanado badan ku xirnaa xabsiyada waddanka masar walow markii dambe labada kun kow iyo tobankii markii waddanka masar iyo waddamo ka mid a caalamka islaamka ay ruxeen banaanbaxyadii guga carbeed loogu magacdaray sheekha uu ka mid noqday ee rag ducaad ah oo xorriyadooda dib u helay hase ahaatee labada kun saddex iyo tobankii ayaa mar kale sheekh moxamed adawaahir iyo mashaa'ikh kale oo ku sugan waddanka masar dib loogu celiyey ee xabsiyada ee maamulka siisi ee uu ku leeyahay waddanka masar ilaa ugu dambeyn uu halkaasi ay ku geeriyoodo waxaa sheekha lagu xusuusan doonaa inuu kaalin ku lahaa dagaalkii jihaadka ee waddanka afghanistan lagula galay midooda soofiyeed waxaa sidoo kale uu sheekhu ahaa daaci la jahara ee xaqa iyo kelimadda xaqa ah ee waxa uu ku mutaystay in xabsiyadaas ee sanadaha badan uu ku qaatana waxay ahayd inuu mar waliba sheegi jiray kelimadda xaqa ah waxaana uu ahaa ninaan xaqa la gamban sidaba laga dheehan karo muuqaalada ee bannaanka u soo baxay oo muujinaya isagoo hortaagan ee mid ka mid a ee garsoorayaasha ee waddanka masar kelimadda xaqa ahna ee ka horsheegaya ee ah in allah diinkiisa la isku maamulo geeridiisana saacadihii ugu dambeeyey aad ayaa looga hadalhayay baraha bulshada marka laga soo tago nashaadka dacwiga ah ee uu sheekhu lahaa islamarkaana uu ku suntanaa uuna ku mutaystay in sannadaha dheer uu ku xirnaado jeelasha wuxuu sidoo kale sheekhu leeyahay mu'alafaad dhowr ah oo kaga hadlayo qadaayaad kala duwan oo intooda badan ee xoogga saaraya qadaayaad ee mucaasir ah oo xilligan ee taagan waxaana da ahaan uu sheekhu ku geeriyooday toddobaatan iyo kow sano waana da'da ka yar sheekh ayman addawaahiri amiirka guud ee mujaahidiinta alqaacida insha allah warbixino intan ka faahfaahsan oo ku aadan taariikh nololeedka sheekh moxamed adawaahiri raximahullah iyo tadxiyada iyo nafurka uu u sameeyey faafinta dacwada islaamka waxaan kusoo gudbin doonaa barnaamijyada iyo wararka ee soo aadan ee idaacadda islaamiga alfurqaan صحبا ليلقى في النعيم صحاب أبا ليلقى في النعيم صحاب
odayaasha iyo waxgaradka degmada saakow ayaa soo dhoweeyey howlgalkii lagu leeyay saraakiishii imaaraadka waxaa faahfaahinaya maxamed sheekh cali
waxgaradka iyo ugaasyada wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka gaar ahaan degmada saako oo si adag u soo dhoweeyay weerarkii lagu qaaday xirada jenaraal gordon oo ku taala magaalada muqdisho oo ah caasimada soomaaliya halkaas oo lagu xasuuqay saraakiil u dhalatay dalka imaaraadka carabta iyo kuwo kale oo calooshoodu shaqaystayaal ah oo ay soo kiraysatay dowladda imaaraadka carabta haddaba waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha iyo ugaasyada wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka gaar ahaan degmada saako oo soo dhoweeyay weerarkaas alxamdulilaahi waxaa weeye horta dowladda la yidhaha imaaraadka isma naqaan waxaa weeye gaal bay ka daba ordaysaa hoggaan waxay u tahay maraykan hoggaan waxay dullaal waxay u tahay maraykan waxay dullaal u tahay yuhuudda waxay u tahay habar gaaloo dhan ayay waxay tahay magac muslina sheeganaysaa muslinka sidii loo dubananayay dullaal ka tahay marka horta imaaraadka la sheegaa iyo qadarka iyo noocaa weeye waxaa daliil u ah kelmadda aan leeyahay oo markhaati aan uga haystaa kuway ayaga la dhasheen oo maanta habar gaaloo dhamma isugu tagtay markay ilaadankiisa elay aarsadeen oo iska dileen ilaadankiisa falastiin ayay waxay geeyeen diyaarada hadiyada ayay yuhuudda u geeyeen horta taasaa u maraga marka waxa weeye taa marka halkaas ayay yihiin marka ibaaraadka waxa weeye isma naqan waana isbaranaynaa bilowgiina way arkaan oo garanaysaa ninkan yaman buu soo qaribay ninkaan hadda ninkaan hogaaminayo wuxuu soo qaribay suudaan wuxuu soo qaribay soomaaliya inuu ku darsado doonay hantaana waxa gaalnimada u geynayo hunguri waa u geynaya halkaa dhuuntaa lagu dhegay ilaah baa ka barin waaba lagu dhegay kuwa lamida allah ku dhegay safayle safayle safayle weerarkaas dadka muslimiinta ah migi weerarkaas usadhii gaal mayl ra asri ee laka dhamaay madaxdiis dadkii murtadkahay gaalada dabadhelfanhayna madaxdayo iyo regimaylrayo ka faanayeen magacba magacdoyo anlabaheen haddii gorgor ereen haddii maga kale ankaweereen rinji kastoyo hasmariyeen rinji agaar lay hasmariyeen rinji gaduud lay hasmariyeen magac kastoyo labaheen regiyo ka faanayeen iyo madaxdiyo gebka ereen dadka muslimiinta safay lehan dhawaayan safaylan anka faraxsanyin en may mayla rais meel kastiyo roogan dal iyo dibidba geeka mayla rais banaanbaa xoog lee ku jar weerarkaas laha ka dhawaayo ankaase ummata may kahaay isku ede walaswarsawm ee dadka dhan ogeyn ma wala dadka isu tababaraay dadka geeka la dagaalamahayo shareecada islaamka xijaabki in kitaabkii laka dhaqama adka la dagaalamahan u istababarahay waasan tababarahayna may waha diinta ilaahay sidii laka nuurka ilahay laka dami fadi nuurka ilaahayna madamaw aqabadan muslimiinta iskula insha allahu marka aqabada umatusan kahay araga haytan ciimadan geeg wadanka ka duuli adoosha shaqaystayaalka e lanka tababarahay dhaqaale ka biyahay hamiigeen surun yaa usaa marka aqabad usahay macnaa sabab muuqsa aal ku dhan ahaa kageka oo ma elaraw ma e reed hadda sacdan alaabta ka jara haan isku dambeyn insha allahu saas isku darar weel doono imaaraadka soomaali dulmi lehan korriima warkeel mahan korriin waasaan korriima waa in gabro oo muslimaadka ah in shareerka lagu qaada fisqiga la kafaafi shareeca islaamka laga maamulna wadanka sohon laga dhaqama iyo inshaani ma uusan inshaani male cid kastana ku warqabta ciimadii ha tababareen oo busbitaarka lahay haata gurya galow balaanto kuufsadow iyo dhaqanxumo weeyaan soomaali waxay tahay ili wax arkaysa ilaalma ka dhan dadka muqdisho oo maanta naga sii og anaga xaqiiqatan annagana waa ognahay waxyaaba ay qabtaan waxay dadka inay dhashiraarka ka qaadaan oo islaamkii ay dumarkii ay ay xijaab ka dhigaan inshaarkii ay ka qaadaan bilaanka naagihii aan dumarka oo insha muuminiinta oo islaamka ah ay meesha ay ku fadeexayaan oo ay wada qaarkood aan u geystaan inay ay xoogaanba runtii waxyaabaha laga soo sheegayo wax soo koobi kara ma xaqiiqatan nin hadda qaraabo aan nahay oo saaxiibo aan nahay oo ila joogo jubbooyinkan oo hadda muddo meesha caafimaad u tegey khalaasiye een wallahi wuxuu isleeyahay meesha meel hadda nin maanta wuxuu yidhi nin maanta nin wax un ku jiraan yidhi oo diin ku jirto habeen bari kara muqdisho maanta maxaa yeele waxyaabaha maanta meesha yaal ninkii arkuu yidhi xaqiiqatan wuxuu yidhi wax loo adkaysan kara maaha caafimaadkan u tagi yidhi waxa yaaba hata aan daawadii soo dhamayso way u dhowdahay waan soo laabtir wallahi waa kelmadda aan la yaabo ii sheeg ninka odaykha allaasiya marka een adeerow kolley een dadka reer muqdisho kolley maanta waxay waxay indhahooda waxayaan kolley wax maanta een la dareemi kara ma aha een waxay soo kordheen ciidamadaasna waa nin walba waa dareemi karaa ninkii maqan ninkii joogba marka waxay soo kordheen wax kale maahane waxa waayaan wixii islaamka uu ku caqabad ku ahaa oo diinta kitaabka ay didiray ayay soo kordhiyeen wixii gaalada ay ku farxaysana waa hayaan marka inshaalla kule jaazideedana ilahi subxana taala hadda waa heleen waana dhammaystirmaa insha allah wuxuu dhibana waa dhammaystirmaa hadii la ilaha ilahay idinkii gacanta islaamka mujaahidiinta ilahi subxana taala ku cadaabaya adarman insha allah waxaa weli isa soo taraya dadka bogaadinaya weerarkii najaxe ee dhowaan dagaalyahan ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ku qaaday xirada genaraal gordon oo lagu tababarayay ciidamada dowladda federaalk gaar ahaan kuwa loogu yeero booliis militaro oo dowladda federaalk muddooyinka lasoo dhaafay si weyn ugu faanaysay imaaraadka carabta ayaa dowladda federaalk ka caabiya dhanka logistikada ama tababarka iyadoona ay ciidamadii ay soo tababareen dhibaatooyin ballaaran ku haya bulshada ku nool magaalada caasimada ah ee muqdisho ehelada gabadhii dhowaan lagu gubay magaalada muqdisho ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay marin habaabenayso kiiska gabadhooda lana doonayo in la fakiyo gacanku dhiglaha cabdiraxmaan badar ayaa ka waramaya dhowaan waxay bulshada reer muqdisho aada u hadal lahayeen haweenay uu gubaysay geeda ehelada haweeneydan ayana waxay dowladda federaalka ku eedeeyeen inay ka meereysanayso kiiska gabadhooda waxay ehelada gabadhani sheegayaan in kiiska gabadhooda ay maxkamadda dowladda federaalka cadaalad daro kula dhaqmayso islamarkaana aysan waxba ka qabanaynin ninkii dilay gabadhooda sidoo kale waxay sheegayaan in ninkii dilay gabadhooda uu weli nool yahay islamarkaana uu si nabadda u dhex maraya magaalada aabbaha dhalay gabadhan ayaana waxa uu sheegayaa inuu u baahan yahay cadaaladda gabadhiisa
hadda dambiilii aan sugaynay in islamarkii maxkamadda la saaro oo lala xareeyo koob iyo toban maalmood ayay ku jirtaa gabadheeda farinjeerka isagana waxaa la geeyay meel oo mukeyfle u ku raaxaysto haadaa laysa haadaa cadaala cadaalad ma ahan cadaalad aan filay ma ahayn intaan inay gabadheeda ku jirto aniga ahayn farinjeer isagana qol mukeyfle la geliyo oo loola dhaqmo sidii oo nin oo tuurism camal ah sidaas darteeda soo qabashadiisii waxay kaliftay in mukeyfle geliyo gacanta nabadsugid ayuu ku jiraa layidhi maxaa loogu dhegaya nabadsugid maxay maxay maxay wahaynaysaa wiilkayga gabadhayda ninka oo gabadhayda cadaalada ka sugayso cadaaladan sugayna anaga in la marsiiyo isla markii maxkamad lasoo saaro dembigu waa qiraal wuu qirtay waana cadyahay sababta nabadsugidda ay ugu dhegan tahay awalan ma sheegi kara aniga
dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa waxay ka cabanayaan cadaalad daro baaxsan oo ay kula kacayaan maxkamadaha dowladda federaalka iyadoo in badan oo ka mida dadka ay marar badan sheegeen cadaalad xumada ka dhex jirta dowladda federaalka warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah alfurqaan ciidamo ka tirsan maamulka puntland ayaa gadood sameeyey iyagoo ka cabanaya mushaar la-aan mubaarak cumar ayaa ka waramaya wararka naga soo gaaraya gobolka bari ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan maamulka puntland ay kasoo baxeen furmaha laysku hor fadhiyo ee gobolka bari iyagoo ka cabanaya mushaarka ay qaadan jireen oo uu ka jartay maamulka uu hogaamiyo siciid deni warbaahinta qaar ayaa baahisay muuqaal muujinaya boqolaal ka tirsan ciidamada puntland oo ka baxaya furmaha iyagoo ku qaylinaya halkudhigyo ka dhan ah maamulka puntland maamulka siciid deni oo waayahan la kulmayay mucaarado adag oo kaga imaanaya siyaasiyiinta ayaa weli ka hadlin ciidamada gadood ka sameeyey ee laga jartay mushaarka ay qaadan jireen saraakiisha ciidamada ayaa ku goodinaya inay gebi ahaanba ka baxayaan furmaha haddaanan si deg deg ah loogu soo jawaabin cabashadooda madaxweynaha puntland oo dhowaan ku guulaystay doorashada ka dhacday garoowe ayaa la aaminsan yahay inuu isticmaalayo malaayiin dollar taasi oo keentay in mushaarkii ay waayeen ciidamada puntland puntland oo ka mid ah maamulada shisheeyaha ku daawan ayaa waxay leedahay ciidamo kala duwan oo hab qabiil ku dhisan kuwaas oo qaar ka mid ah ay maalgeliso dowladda imaaraadka carabta siyaasiyiinta ayaa ka digiya gadoodka ay ku dhaqaaqeen ciidamada kuwaasi oo ku goodinaya inay gudaha u galayaan magaalooyinka waaweyn ee puntland sida garowe oo saldhig u ah hogaanka puntland warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa